Machadka Tababarada Kulliyadda Caafimaadka ee Jubbaland ayaa xaflad qalin jebin ah u qabtay arday baratay kulliyadda caafimaadka qaybahooda kala duwan. Ardayda xafladda loo qabtay ee qalin jebinaysa ayaana tiradoodu gaaraysaa lixdan iyo shan arday, kuwaas oo la guddoonsiiyey shahaadooyin, waxaana xafladda shahaadooyinka lagu guddoonsiinaya ardayda ka soo qaybgalay mas'uuliyiin ka socday Golaha Wakiilada Jubbaland, qaar ka mid ah maamulayaasha jaamacadaha magaalada Kismaayo, waalidiin, culimaawoodiin, arday, iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn, waxaa goobta ka hadlay Sharmaarke Bashiir Warsame, maamulaha Machadka Barashada Kulliyadda Tababarka Caafimaadka Jubbaland.
mahad celiyo waalidiinta ardaydana ugu riyaaqo xafladan muhiimka ah iyo guushan taariikhiga ah ee gaareen Ee, haddaan ku hormaro ardayda waxaan idinku riyaaqayaa ee idinkuna mahad celinayaa dadaalkii dheeriga ahaa ee aad soo bixiseen muddada aan isla joogno ee labada sano ah dadaalkaas oo ahaa mid akhlaaqeed dadaalkaas oo ah mid firfircooni leh dadaalkaas oo ah mid stresskii imtixaankii iyo juhdigii adkaa ee aad kasoo tilowdeen ee sidii firfircoonida lahayd uga soo gudubteen si aad u xaqiijisaan riyadiina maanta oo kale ee quruxda badnayd ee maanta yoolkaana usoo gaarteen tiro badan oo idinla bilowday safarkan dheerna dhexda ayaa idinka soo hareen waxaa halkan kusoo gaadheen waa a- adeegii iyo guntii ah xariga ku xirateen Qaar ka mid ah waalidiinta ka qaybgalay xafladda qalin jebinta ayaa bogaadiyey macallimiinta nin walba waxaa la yidhi geedku beerta wa- mirihiisa u gurtaa insha allah waxaan rajaynayaa macadkan macad maxay tayadiisa sarreysa weeye macad maxaan idhahdaa ardayda kasoo qalin jebisa maanta bulshada wax ugu filan tahay weeye Mar- marka insha allah idinkana kuwaas inaad ka qayb qa- ka- ka mid noqotaan baan rajaynayaa haddii inta soo agaansato macadkaas maxay ahayde juhdiga kusoo bixisay oo bulshadooda maxay ahayd u adeeg ugu dambeyn xildhibaan shire maxamed gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka jubbaland ayaa xafladda soo xiray dowladdu waxay ballan qaaday inaad nabad ku noolaataan inaad nabad wax ku barataan heerkan soo gaadhaan farxaddaan maanta halkaa u fadhidaan waa dowladda shaqadeeda weeye waxaan kaloo iyadana insha allah door mu- muhiim ka qaadan doonaa waxaa jiri doono iskoolashiibyo iskoolashiibyadaas waxay ka soo baxayaan jaamacadaha qaarkood iyo dowladda oo deeq waxbarashayso dibadda faransa ha noqoto masar ha noqoto whatever any country oo foreigners ah